Dhammaantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda puntland isku dhacyadan ayay kooxda daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda al-shabaab oo dhul xooggana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan bal haddii ay suuragal tahay in kooxda daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto halis ka badan tii al-shabaab cabdirasaaq axmed shoole waa safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan waxaana weydiiyey bal xogaha sheegaya in daacishta soomaaliya ay soo awoodeysanayso
hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaa hadda aada loo dareemayaa horta hore markay abuurmeen ururka aldaacish markuu abuurmay dagaalaha waxay ka dhex bilowdeen labadii urur labadii koox argagixisada ahaa ee al-shabaab iyo aldaacish dagaalo dhexdooda ah oo ayakoo isku haya deegaamadii ay rabeen inay qole kasta maamusho iyo baadii ay ka qaadi jireen ganacsatada soomaaliyeed horta halkaas waxaa ka bilowday isku dhac marka u horeysa u dhexeeya labadan urur ee labadaba ka tirsan argagixisada qolana al-shabaab oo dee ku xiran ilaa iyo alqaacida iyo qoladaanoo iyakuna ku xiran xarumahoodii muxuu ahaa ciraaq iyo iyo iyo iyo suuriya marka hadda waxaa soo kobciyey kow waxaad moodaa dagaaladii hadda u dambeeyey ee kii dhacay january labadii kun iyo saddex iyo labaatankii isku gacan saareen al-shabaab iyo iyo iyo daacish waxaa gacan sarraysay daacish dagaalkii dhacay sanadkan bilowgiisii february labadii kun iyo afar iyo labaatankana buurahan calimidkaad iyadana waxaa gacan sarreeyey daacish baa gacan sarraysay oo dad badan bay iska laayeen ilaa dhowr iyo konton qof bay iska dileen marka awoodoodii bayan baa sii kobacday ilaa ay gaareen inay ku dhawaaqaan si totalah inay gacanta ugu hayaan gobolka bari intiisa badan dhulkaas lucda weyn lehoo biyaha badan lahoo buuraleyda ahoo xeebtan galaf of eden u furan inay gacankuhayntii ku dhawaaqaan ayna ka sifeeyeen ururkii al-shabaab oo iyaka ah hadda amoodid inay iskugu soo urureen calmadow daacish ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay saameyn dhaqaale iyo mid awoodeedba ku yeelato soomaaliya iyadoo meesha ka saaraysa ururkii kasoo horreeyey ee al-shabaab taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare ayaa sheegay in muddoba ay daacish soo awoodeysanaysay isagoo ku tilmaamay halis ka culus tii al-shabaab in ay noqon doonto mustaqbalka daacish sideedaba ururadan oo xag jirkaahu ways bara bixiyaane ma wada shaqeeyaan waxaan ognahay al-shabaab xaggee ka timid al-shabaab waxay ka timid ururkii al-itixaad al-islaami oo dagaalka galay oo dagaal local oo domestica ka galay bari iyo gedo halkaas dagaalkii ay galeen dhalinyaradii ururkaa ka mid aheyd oo wadaadadii odayaasha noqdayaa isku dhacay jihaadkii baad joojiseen sidaasaa shabaab ku dhasheen shabaabkii naftoodu shaykhuuqa ku dhacaysa markii labaatan sano ku dhawaad ay jiraan waxay sameeyeen dhaqaale ayay sameeyeen shirkado ayay galeen waxay isku bedeleen murtasiqa oo in dowlada amba shirkado ajnabiya amba dana dibadeed ay kusoo biiraan oo madaxdoodii la tajniidiyo wixii noocaasa haddana dhalinyaradii isla shabaab ka mid aheyd baa haddana isis gashay isisku marka waxa weeye waa xisbul islaamkii waad ognahay oo shabaabkii waxay barabixiyeen xisbul islaamay meesha ka saareen sidii xisbul islaam shabaabka meesha uga saareen ayaa isisna u sharxa yihiin inay shabaabkii meesha ka saaraan oo dhalinyaradii ay la wareegaan iyagoo ku eedeynaya inay nimankii shabaab la baxay ay odayaal noqdeen dhaqaalo samaynaya dowlada u shaqaynaya mabdii laysku ogaa aanaysan daacad ka ahayn isla saymna ciraaq wixii ka dhaco waaye oo alqaacidadii ciraaq ka dagaalami jirta waa tii musacab abu zarkawi ninka la dhihi jiray oo madaxgoys iyo howlahaas bilaabay marka ururada argixisada intaan ka naqaana waa isbixiyaan waa iska takhallusaane wada shaqayn iyo kuma heshiiyaan imaa anaa xukumaya imaa anaa waa ima duufaan amba aniga amba duufaani ha dhacdo weydi waxay ku shaqeeyaan kooxda daacish ayaa la sheegayaa in si loo quwadgeliyo isbeddel lagu sameeyo hoggaankoodii waxaana kooxda ka mida hoggaanka u sarreeya dad ajaanib ah dadka yaqaana qaab dhismeedka kooxda la yaab kuma ahan isbedelada u dambeeya iyo guusha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen al-shabaab sida uu sharxayo jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyare oo soo noqday taliyihii ciidanka booliska puntland iyo weliba taliyihii nabad sugidda puntland kooxda isis oo meelaha xarumaha ay kaga leeyihiin baysaska ay ka mid tahay soomaaliya gaar ahaan geeskan soomaaliya oo puntland deegaanada la yidhaahdo buuraha ku yaala runtii waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay oo labada kun iyo toddobiyo tobanka kale inay soo bilaabatay maalinba heer bay marisay maanta marka waxay ay u muuqataa inay isu qaabeynayso inay noqoto heer caalami awar heer local ama hoose ama degaan bay ahayd laakiin hadda waxay isu qaabeynaysaa inay noqoto heer caalami marka wax qariiba ma ahayn hogaanka ay bedesho awalba hogaamo hoose oo ajnabiya ka shaqeynaya haddana ay noqdaan hogaamada ugu sarreeya kooxda inay inay ajnabi noqdaan wax loo qaatay leena sugayay muddo dheer bay inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegay in daacish ay ka maleeshiya yar tahay al-shabaab haddana waxaa laga digayaa in ay tahay koox kasii xag jirsan dhibaatooyinka ay geystaanna ay ka xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay al-shabaab sida uu sharxayo genaraal cabdiraxmaan tuuryare xaqiiqatan horta hadda waa ka tabaryar yihiin oo dad boqolaala way wey hadda meesha hadda ay ka jiraanna meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraleya waaye strategically waa meel natural resource oo ku jiro oo hurinta inay ayagu sii jiraan oo sii ballaartaan dad kale oo dowlado ah amba dad kaleoo kambaniyaal ah ka faa'iidaysan kara waxaan la soconaa suudan waxa maanta dagaalku uga socdaa waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga oo marka waxay soo jiida doonaan marka ururada amba jabhadaha dowladaha qaara waxay samaysteen jabhado hubaysan oo si informale ay ula dagaalamaan masaalixdooda jabhadahaasna waa soo jiida doonaan dowlado kalena waa soo jiida doonaan iyaguna waa kori doonaan marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa al-shabaab al-shabaab ayagu in dowlada soo dhex galaan urur ahaan waa way adag tahay laakiin fardi fardi baa loo dhex galaa kuwan meesha ay joogaan oo iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhiga u ah marka la fiiriyo iyo badda cas iyo arrimahan waddankan jira dagaal yare oo oo iqliimiyaha ka bilaaban kara halkaas khatartaasi marka khatar oo khaarijina waa noo soo jidi karaan ajaanibta hadda meesha joogtaahe boqol kiiba labaatan weye oo hadda esiska la joogta shabaab ajaanibtu waa ka yaraadeen ayadana waa factor kale ay uga daran yihiin shabaabku waxbay xeeriyaan kuwaan waa kasii xag jiraan marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xagjir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin marka waa khatar haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago khatar ka weyn weeye al-shabaab sidoo kale jenaraal cabdiyare taliyihii hore ee sirdoonka puntland iyo ciidanka booliska ayaa ku raacsan jenaraal tuuryare in daacish ay ka shar badan tahay al-shabaab
runtii walaal horta kooxdan falastiinaya way ka khatarsan tahay kooxda kale al-shabaab dhanyaan badan bay kaga khatarsan tahay yacni xagga maaragtay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka iyo waxay samaynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada way ka dhexgal fududahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda daacish la yidhaahdo way la falgashaa waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda oo hadda sanadadii lasoo dhaafay amooda kooxdu inay xooga saaraysay maaliyad xoog badan malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu ay khaatay maarata ka istaageen waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah oo hadda is ama daacishta halkan joogta ahay numberka ugu badan oo u dagaalama waa falastiiniya waa ajnebi waxaa moodaa inayba markaan badan yihiin kooxda ajnebiga soomaalidu kana aktifsan yihiin kana maaragtay tayo badan yihiin kooxda u dagaalanta
kooxda daacish ayaa iyadu ka faa'iidaysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday al-shabaab jenaraal cabdiyare oo ka mida saraakiishii hogaaminaysa dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday ayaa qaba in deegaanka ay saldhigteen ee ah buuraley ay adag tahay in laga sifeeyo wallaahi walaali horta sidaa kooxaha kale ka jira waddanka sida al-shabaab kale ay xooga iyo maaragtay enerjiga badan loo geliyo in lala dagaalamo kooxda marna looma gelin runtii waxaan ahaa dadka ugu horreeyey markay abuuranaysay yaana waraysiyo badan iyo meelo badan ka sheegay marka dagaalada puntland yani dagaalo iska goosgoosa iyo dagaalo hoose baa jiraan oo lagu qaaday puntland baa dhowr jira dagaalo maaragtay ku qaaday laakiin hadda marna laguma guuleysan in maaragtay si dhammaystiran dagaal loola galo waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira ay koka tahay in lagaga mashquulay kooxda al-shabaab iyadana soomaaliya maaragtay amnigeeda fara badan ku haysa ama ka howlgasha sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan u suurtoobayn in si macnaha dhib yar lagu gaaro oo u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo minska ka badan u baahan iyadana maaragtay runtii qayb bay ka ahaayeen in maaragtay kooxahaas nala dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu guulaysanin iyadoo dee boqolkiiba boqol aan loosoo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan looga hortagaa iyo mid regionaal iyo mid federaal iyo mid macnaha gobol intaba
isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan al-shabaab loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah taasoo hadda u muuqata in xiisada siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka puntland aysan suuro gelaynin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda daacish dhegeystayaal waxaanu la xiriirna qaar ka mida saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbedelada laga soo sheegaya daacish nooma aanay suuragelin inaannu helno waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horeysa ay noo suura gashaanu idiin soo gudbin doono intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgeliya